بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين درسيgiinu maanta wuxuu ka bilaabanaa aayadda boqol iyo siddeetanaad ee suuratulbaqara ilaahay wuxuu leeyahay kutiba waxaa la qoray oo la waajibiyey oo la farad yeelay calaykum dushiinna idaa xadara hadduu xaadiro axadakum axadkiin almowtu mowdkay geeridu in taraka hadduu ka tago axadkaasi khayran khayr ou ka tagaya maal alwasiyatu dardaaran ayaa la waajibiyey oo lilwaalideyni labada waalid loo dardaarmo iyo walaqrabiina kuwa qaraabada ah bilmacruufi si macruufahoo wanaagsanna loogu dardaarmo xaqan ay xaqa daalika kaasi waa waajibay xaqan waajibid ayuu calalmuttaqiina dadka muttaqiinta ah korkooda ku waajibay waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii suuraddii ahayd suuratulbaqara gaar ahaan qeybtii axkaamta islaamka qaar ka mida looga warramayey wax yar ka hor waxaan soo marnay aayadihii ku saabsanaa qisaasta iyo waxyaaba qisaasta ku tacalluqa ilaahay meeshan wuxuu uga warramay wax ku saabsan dardaaranka waagii hore islaamku iyo diinta islaamka waxaa jideysnaa sida aayaddanba alla uu ku sheegay subxaanahu watacaala in qofka maalka lahu hadduu dhimo tago markuu nafqaadka yahay lagu waajibi jiray inuu xoolihiisa u dardaarmo labadiisa waalid iyo dadkii qaraabadiisa ah xoolihiisa wax ka mida inuu u dardaarmo xilligaasuna waxay ahayd xilligii aan dadka qofka dhinta ama dhimanaya dhexalkiisa leh say dhexalkiisa u kala leeyihiin sharciga uusa qaybin oo aayaatlmawaariid aysa soo degin aayadaha dhexalka ayaa saatan waajibka ahayd saatan waa maxay waa in qofku markuu nafqaadka yahay lagu waajibiyo inuu xoolihiisa wax ka mid a oo u dardaarmo labadiisa waalid iyo dadka qaraabadiisa ah wax ka mid a arrintii saas ahayd ama aayaddan ma nasakhan tahay mase ma nasakhna ayaa culimmadu isku qabteen qaar ka mid waxay dhaheen aayaddan waa la nasakhay waxaana lagu nasakhay aayadaha dhaxalka ka warramaya iyo qof walboo qofka dhintay dhaxal kuleh waxa uu qayb ahaan u leeyahay aayadaha sheegaya oo suuratu nisaa noogu imaan doona ayaa lagu nasakhay dheh iyo xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam in allaha qad actaa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaarihin ilaahay cid walba oo xaq leh oo qofka dhintay xaq ku leh ama dhaxal ku leh waa uu siiyey xaqiisii falaa wasiyata liwaarihin ee qof waarith ah wasiya uma sugnaanin iyo wax loo dardaarmaahay culamada qaar marka waxay dhahaan aayadda waa nasakhanta qaarna waxay dhahaan aayaddu ma nasakhne waa muxkama mansuuqa maahane muxkamo weeye aayaddu waxayna dhaheen waxay ka hadlaya waxa waaye aayaddu waa labada waalid oo aan dhaxalka lahayn qaraabada in loo dardaarmo la rabana waa qaraabada aan dhaxalka wax ku lahayn ee laga warrami maayo aayaddu ka warrami maydo haddeer dardaaran loo dardaarmo labada waalidoo wax dhaxlaysa iyo qaraabada wax dhaxlaysa oo taas waxaa ka yaala xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam laa wasiyata liwaarihin ayaa ka yaalay dheh labada waaridna waxaa jirta sifooyin hadday ku sifoobaan ay dhaxalka weynayaan sifooyinkaas waxaa ka mid a inay gaalo yihiin maalan qofkay dhexlayaanna uu muslim yahay ama canugooda uu muslim yahay iyaguna ay gaala yihiin ma dhaxli karaan qofkaas muslimka labadaas waalid mid ka midu dhaxalka wax kuma leh waxay koley kuwi karaan inay addooma yihiin maalan oo midkood addoon yahay asna hadduu addoon yahay dhaxal ma leh qaraabaduna waxay dhaxal ku wey karaan sifooyinkaas waa ku wey karaan waxay ku wey karaan anka inay noqdaan kuwo aan dhaxal lahayn magac qaraababa ha ahaadeen laakiin haddana la xijaabay oo dad ka sokeeya ay joogaan oo ayaga xijaabaya oo haddii kuwaas soke ay joogaan ayagu isa dhaxal ka helayni marka waxay dhaheen waxa aayaddu ay ka warramayahu waa labada waalidoon wax dhexlaynin oon dhaxalka lahayn iyo qaraabada aan dhaxalka lahayn ayay ka warramay waxaa jira marka arrimo laysku waafaqsan yahay sidii la raba ha layskugu qabto ayaddu ma la nasakhay mase lama nasakhine waxaas laysku waafaqsan yahay koo waxaa ah labada waalid iyo qaraabada wixii aan dhaxal lahayn sifaday rabaan dhaxalka ha ku waayeene meydka oo xoolihiisa qaar ka mid u dardaarmo inay bannaan taha waa bil ijmaac waxaa kaloo bil ijmaaca oo laysku waafaqsan yahay kuwa wax dhaxlaa qaraabada wax dhaxlaysa iyo labada waalid hadday wax dhaxlaayaan inaysa bannaaneen in wax loo dardaarmo labadaas arrimoodu marka waa laisku waafaqsan yahay aayaddu ama waa la nasakhay ha la yidhaahdo ama lama nasakhin ha la yidhaahdee labadaas waa laisku waafaqsan yahay waxaa kaloon meesha ku jirin oon cid dhehee u iisa jirin oo ayaddana ka muuqata waagii hore dardaaranka qaraabada loo dardaarmaahi waxay ahayd oo xoolaha qaar ka mid ah iyo waalidka loo dardaarmaahi waxay ahayd waajibay ahayd see ilahi wuxuu yidhi subxaanahu watacaala xaqan cala almuttaqiina ilahi yidhi subxaanahu watacaala cid hadda lagu marka ma jirto ama ayad waa mansuuqa ha la yidhahdo ama mansuuqa ayaan la dhihin la dhihi maayo qaraabada anki aan wax dhexlaynin iyo labada waalidoon wax dhexlaynin in loo dardaarmaa waajiba hadda ma jirto ayaddu marka waxay u dhowdahay inay mansuuqata oo aayaatulmawaariith iyo lagu nasakhay iyo xadiidkii aan soo ishaarnay ilahay marka wuxuu yidhi kutiba waa la farad yeelay calaykum dushiinna idaa xadara hadduu soo xaadiro axadakum axadkiin almowtu mowtka uu soo xaadiro geeridu ay u timaado ou sakaraadaayo in taraka hadduu ka tago khayran khayrkan bilijmaac waa maal ama ha yaraado maalku ama ha batee hadduu maal ka tago maalka tagaayo waxaa lagu farad yeelo lagu waajibiyey alwasiyatu dardaaran ayaa lagu farad yeela oo yo u dardaarmaa lilwaalidayni labada waalid oo isaga dhashay oo u dardaarmo iyo walaqrabiina dadka isaga qaraabada uho u dhowaanta badan bilmacruufi si macruufo wanaaggeeda la yaqaanana oo ugu dardaarmo oo xadgudub uusan ku jirin iyo gaabis xaqan ay xaqa daalika kaasi waa sugnaado waa waajibay dardaaranka ah oo labada waalid loo dardaarmo iyo qaraabada xoolaha qaar ka mid a loo dardaarmo calalmuttaqiina dadka muttaqiinta korkooda ku waajibay faman badalahu bacdamaa samicahu fa inamaa ismuhu cala aladiina yubadiluunahu ya ilaah yidhi faman marka qofkii badalahu badela isaai iyo dardaarankii bacdamaa markii kadib samicahu ou maqlay dardaaranka fa inamaa in kala mahani ismuhu ay ismu ltabdiil bedelidda dardaaranka la bedelay dembigiisu cala aladiina kuwii korkooda ayuu ahaaday yubadiluunahu bedelayay oo bedelay dardaaranka ina allaha ilaahay samiicun waa mid maqal badan oo caliimun cilmi badan markii dardaarankii laga soo warramaa waxaa laga warramay haddana wax dardaaranka la xiriira waxaa soo ah qofaa waxay maqashay qof dardaarmaysa ama qof dardaarmayha qof waxay markhaati uga dhigtay dardaarankeedii hadhowbaa qof kii dardaaranka maqlay uu dardaarankii bedelay tusaale ahaan qofkan wuxuu dardaarmay qofka qof hebel ah xoolihiisa in intaas laga siiyo ama masjidka masjid hebel ah xoolihiisa in intaas loogu daro ama masaajid xoolihiisa looga dhiso dardaarankaasoo sharciga waafaqsan oo aan sharciga khilaafaynin hadhowdiiya dardaarankii qofkii bedesha oo maalan waa ay badiday wixii uu qofku dardaarmay ama waa ay yarayday qof dadka ka midoo kun doolar u dardaarmay wuxuu yidhi qofkaas toban kuna loo dardaarma ama qofkii kunkii doolar waa uu ka qariyey dadkii oo wuxuu yidhi shibowba ka yidhi kama maqal inuu yidhi dardaaran qofkaas ama wuxuu ka dhigay boqol doolar iyo wax lamid uu ka dhigay ama meeshii uu dardaaran ku dardaarmay qofku in xoolahaas lagu baxsho meelaan ahayn oo u jiheeyey wuxuu ku sameeyey bedelo wuxuu ku sameeyey dardaarankii dembigaas waxaa iska leh qofkii tabdiilka dardaaranka ku sameeyey kabiira min alkabaa'ir inuu ku dhaco qofkaas ilahay marka wuxuu yidhi faman badalahu qofkii bedela wuxuu bedelaa waa maxay isaa iyo dardaarankii bedelaa dardaarankii qofkii bedela bacda maa markii kadib samiicahu ou maqlay waa qofkii dardaaranka markhaatiga ka ahaa fa inamaa in kala mahana ismuhu ay ismu tabdiil bedelidda dardaaranka la bedelay dembigiisu cala aladiina kuwii korkooda ayuu ahaaday yubadiluunahu dardaaranka bedelaayey oo dardaaranka bedelay yubadiluunahu isaa iyo dardaarankii bedelay ina allaha ilaahay samiicun waa mid maqal badan oo caliimun cilmi badan wixii lagu dardaarmay ilaahay waa maqlayo subxaana watacaala bedelkii aad bedeshay iyo sababtii ku kaliftana ilahay waa ogyahay subxaana watacaala faman khaafa marka qofkii baqa min muusin mid dardaarmay janafan iilasho uga baqa xaqa laga iisho oo jahli ku qotonto jahli ku salaysan ow isman ama dembi uga baqa ee fa aslaxa baynahum dhexdooda hagaajiya falaa isma calayhi kaas korkiisa wax dembigu ma ahaanin ina allaha ilaahay hafuurun waa mid dembi dhaafo ah oo raxiimun naxariis badan dardaarankii wax ku saabsanaa weli ku guda jirnaa ilaahi subxaana watacaala wuxuu kusoo warramay qofkii dhimanaya dardaarankiisii ciddii inta maqasha bedasha dardaarankaas inuu qofkaasu dembiilata dardaaranka sharciga qofkii dardaarmay wax dembiyo isa ka raacaynin meeshan wuxuu uga warramay ilaahi subxaana watacaala haddii qofkii gafo dardaarmaya maxaa la sameynaa gefkaasuna laba nuucu noqon karaa gef qofku uusa u kasin uusa gef isdhihin wuxu waa gef waa khalad sharcan wax bannaan maaha laakiin haddana uma uusa qasdin ee wuxuu u qabaa inuu saxan yahi isku haystaa waa qof jaahil ah iyo gef loo qasday oo dembi qofka looga qoraayo oo qofku inuuba dembaabo uu ugu talagalay oo isagoo wuxuu og inay khalad yihiinoo u bareeray dardaarankiiyaa saas noqda maxaa la sameynaa dardaaranka noocaasa ilaahi subxaana watacaala wuxuu jideeyey inay bannaan tahay in la bedelo dembiga iyo khaladka laba siba waa loo bedeli karaa qofku markay dardaarmayso oo aada la joogto oo wax khalada ay dardaarmayso waxaas khaladkaa waa ka celi kartaa joog waa dhihi kartaa khaladkaas wuxuu noqon karaa saan soo sheegnaba mid jahli ku qotoma oo tusaale ahaan midka jahliga ku qotoma qofaa wuxuu aaminsan yahay inay bannaan tahay thuluth wax ka badan inuu dardaarmo sida sharcigu uu qabana saddex xoolaha markii loo dhigo dhig ka mid ah qofku maamuli karaa markaas uu dardaarmi karaa thuluth wax ka badan looma ogola inuu dardaarmo hadduu u dardaarmana aqbal maahan oo ansax maaha qofaa marka wuxuu aaminsan yahay jahligiisa dartiis thuluth ka badan xoolihii saddex meelood meel ka badan inuu dardaarmi karo uu aaminsan yahay adoo la joogo marka wuxuu dardaarmay saddex markii loo dhigo xoolihii wax ka badan uu dardaarmay waxaa kuu bannaan lagaana rabaa inaad tidhaahdo xaaraam waaye saddex markii loo dhigo ka badan xoolaha inaad dardaarantee saddex markii loo dhigo xoolaha hal dhig oo ka mid a tasarufkeed ayaad leedahay ee intaas ku ekaa waad leedahay hadduu inta kaa yeelo uu dardaarankii bedelo sababaad u noqotay dardaarankii inuu bedelo maajuuraadnata qofkiina ewalba wuxuu waxay ka ahaayeen dembi kama ahayn iyo dembaabe jahliga ka ahayd ama wuxuu sameeyey qof dhaxalkii wax ku leh oo wax u dardaarma jahli dartiis oo wuxuu yidhi wiilkayga wiil hebel ah wiilasha waa iga fiicnaa waana iga baarisanaa waxaan rabaa marka xoolaha intaan la dhaxlin hasha halheble ah in asaga la siiyo oo dardaar ahaan loo siiyo maadaama ilmaha iga baarisana hashaasaan ku amaalmarinah yidhi si gaara jahligeyna ka ta waxaad lagaa rabaa haddaad la joogto inaad tidhaahdo qof dadkii dhaxalka iska lahay ka midhu wax looma dardaarmi karo dardaarankan marka ansax maaha ee iska dhaaf marka inuu sadow iska dhaafo oo aad ka bedesho dardaarankii wuxuu dardaarmayay maajuuraata haddana haddii uu dembi ku qotomo oo dardaaranka markii qofkan u dardaarmaa si khalada u dardaarmaana iyaduna saasoo kale waa ka bedeli kartaa oo waa wacdi karta yacnii inuu gafoba u qasdo tusaale ahaan markuu gafaayo wuxuu isleeyahay xoolahan dadkaada oo laga yaabo inaysa si fiican kuu sakaraad adoo ku nacaynaya kulligoodba masaajid ku dhis markaasuu yidhi xoolihii wa dhan waqf waayo fii sabiilillaahi wa maxaa ka wadaa ha la yidhi markaasuu yidhi waxaan ka wadaa inaan ayaga ku xumeeyo waxa leey marka xoolahaada saddex markii loo qaybsho qayb ka mid a ayaad maamuli kartaa xilligan ka badanna ma maamuli kartid hadduu kaa yeelo waa alxamdulilah maajuuraat ama wuxuu yidhi islaanta islaan heblaah oo xaasaskayga ka mid a waa mukhaalif dardaarankayga wax kuma leh dagaalow ka wada ama wuxuu yidhi xoolahayga bar waxaa iskale hebel inta kalena waxaa iskale inta dhexalkayga iskale saxna maa waxaas haddaad marka ka bedesho maajuuraad noqonaya markaa isaga aad warka ka bedeshood warka ka dhaadhicdo taasu waa qaab waxaa kaloo dhici kara in markii uu qofku dardaarmayay aan laga bedelin isaga wax laga bedelin laakiin dardaarankii waa la dhegeystay waa la maqlay ama qoraal ahaana loo arkay dardaarankii markhaatiyaad ka tahay waxaa la sameynaa dardaarankiina khaladaa ku jira khaladkaas qofku ha u kaso oo ha u tacamudo inuu khaldamo ama khaladku khalad jahli uga dhacay ha ahaado khaladaa ku yimid khaladkaas ku yimid waa la bedeli karaa waxaa kuu bannaan inaad wixii saxdaa ka sheegto tusaale ahaan saddex kun oo dollarow lahaa oo ka tegi markaasuu laba kun oo dollar dardaarma markii la rabo sharci ahaan in shayga sharciga lagu qotomiyo waa in saddex meelood meel ka mida lagu ekeeyo dardaaranka waxaad leedahay marka ninkii wuxuu dardaarmay kun dollarow dardaarmay meeshii laba kun oo dollar uu ka dardaarmay waxaad leedahay kun dollarow dardaarmaysa kunka dollaraad thuludkiiye labada kun oo dollar uu dardaarmay waa thuluthaan waa saddex markii loo dhigo xoolihii laba ka mid a sharcina maaha in la dardaarmo ama wuxuu wax u dardaarmay qof dhaxalka iskale wax u dardaarmo wiilkayga wiil hebela hasha helheblaha hala siiyo yidhi sharcina maaha hadhowdii sheegi mayso faraad ka qaade waa kuu bannaanta waayahay ilahay marka wuxuu yidhi faman khaafa qofkii baqa ama ogaada min muusin mid dardaarmay janafan uga baqay janaf janafku waa iilashada xaqa laga iisho laakiin aan loo kasin oo aan in lagu dambaabaan la ogeyn aw ithman ama uga baqa qofkii dardaarmay ithmi iyo dembi iyo inuu waxaan ku dambaabay ee fa aslaxa baynahum dhexdooda hagaajiya warahadiya maalan isku haysta iyo qofkii wax loo dardaarma qofkii loo dardaarmay qof warahada ka midahu ahaa isaga iyo intii kale maalan isku haysta wax war dardaaran xaq umalihid iyo waa uleeyahay alla isku haysta iyo waaridka ii dardaarma qofaa ku soo baxay waa islaaxiye wuxuu yidhi ama waa madax ama waa uun qaraabo wuxuu yidhi maya dardaarankii odaga uu dardaarmay ama hooyadaan dardaarantay oo adiga wax lagu dardaarmay sharcigu ma qabo kansal waayo yidhi ama waxaa la ishaysta qof loo dardaarmay xoolihii tulud ka badan iyo waxaa ishaysta dadkii xoolaha iska lahaa oo dhaxalka iska lahaa waxay isku haystaan tulud ka badan in loo dardaarmaa sharcigu ma qabo iyo aniga waxaa ii dardaarmay hebela xoolahan ii dardaarma waxaa bannaan marka madaxda muslimiinta iyo dadka ulul amriga ah inay meeshaas islaax ka sameeyaan waxaa lagu islaaxaana munkarka meeshan laga saara wa oo ninkii ulud ka badan loo dardaarmay a waxaa leeyahy dardaarankii ulud wax ka badan lagu dardaarmay sax maahanayn waa la bedelaa dardaarankaas xoolihii ulud wax ka ah ayaa laga siinaa inta kalena waxaa leeyahy orod ka taga leeyahy faman khaafa qofkii baqa min muusin mid dardaarmay janafan uga baqa iilasho oon ka sahayn oo in lagu dambaaba aan la ogeyn ow ithman ama dembi ee fa aslaxa hagaajiya baynahum dhexdooda falaa ithma calayhi korkiisa wax dembiyo ma ahaanin in allaha ilaahay hafuurun waa mid dembi dhaafaa oo raxiimun naxariis badan yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyow kutiba waxaa la farad yeelay calaykum dushiina asiyaamu soon ayaa la farad yeelay kamaa kutiba sidii loo farad yeelay soonkaba cala aladiina kuwii korkoodii min qablikum adinka idinka horreeyey lacalakum tattaquuna likay tattaquu saad alla iskaga jirtaan ayaaman ay suumuu sooma ayaaman maalmo sooma oo macduudaatin fara ku tirisa faman kaana ciddii ahaata minkum xaalay idinka idinka mid tahay mariidan mid buka ow calaa safarin ama safar dushii mid ku sugan fa aftara ee afura taasaa loo soo qadaraa fa calayhi dushiisa waxaa ahaatay ciddatun tiro oo min ayaamin maalmo ka ahaatay ukhara kale wa cala aladiina kuwii korkoodiina waxaa ahaaday yutiiquunahu soonka awoodayay fidyatun fidye ayaa ahaatay طacaamu miskiinin miskiin quudkiis ayaa ahaaday faman taطawaca ciddii kororsata khayran khayr fa huwa khayrkaasu ayaa iyo taطawucaas iyo kororsigaa khayrun lahu uu khayr badan asaga wa an tasuumuu inaad soontaan ayaa khayrun lakum idin khayr badan in kuntum taclamuuna haddaad tihiin meeshaana waxaan ka gudagelaynaa wax ku saabsan ramadaankii iyo axkaamtiisii ilaahi subxaana wa tacala waxau ihi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii muminiinta ahayow kutiba waxaa la farad yeelay oo la waajibiyey calaykum dushiina asiyaamu soon ayaa lagu farad yeelay kamaa kutiba sida loogu farad yeelay oo lagu waajibiyey soonka cala aladiina kuwii korkoodii min qablikum adinka idinka horreeyey ilaahi subxaana wa tacala soonka waa u waajibiyey soonkuna waa ruknu min arkaani alslaam farad yeelidda soonka ummaddan lagu farad yeelana ummaddan wax ku agmaahane ummadihii hore laftirkoodu soonku waajibu ku ahaa waa laga yaabaa sifooyinka soonka iyo qaabka loo sooma in wax iska khilaafaan oo iska bedelaan ama ay wax ku kala duunaadaan waa suurtagal laakiin sida anagoo soonku waajib noogu yahaa ayaga kuwii naga horreeyana korkooda soonku waajib ugu ahaa lacalakum tattaquuna ay likay tattaquu saa iskaga jirtaan ilaahay macaasidiisa ood alla uga cabsataan subxaana wa tacaala iyo waxyaabihii ilaahay subxaana wa tacaala oo xarimay inaad la timaadaan saa iskaga jirtaan waxyaabihii ilaahay uu waajibiy inaad ka tagtaan saas kaga jirtaan soonka laydinkugu farad yeela marka soonku waxuu ka mid yahay waxyaabaha qofku haddii uu la yimaado taqwada qofka kordhiya iyo alla kacabsiga ayuu ka mid yahay soonku waa intee inta la soomaa ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu yihi ayaaman ay suumuu sooma ayaaman maalmo oo macduudaatin la tiriyey oo la qadaray oo la koobay oo fara ku tirisa waa sagaal iyo labaatan maalmood ama soddon maalmood hadda bishuusa intay ku dhammaato waxaa macduudaad loogu sheegay in qofka muslimka waxaa la rabaa loo yareeyo waxa lagu waajibiye soonka sanadu waxay kooban tahay laba iyo toban bilood hal biloo ka mid a ayaana soonka lagu waajibiyey waana maalmo fara ku tirisa hadday u bataan waa soddon maalmood haddii kalena waaba sagaal iyo labaatan maalmood ilahay marka wuxuu yihi faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatun min ayaamin ukhar dadka ilaahay subxaana wa tacaala waa u naxariista diinta ilaahayna waa fudayd ilaahayna wuxuu le laa yukallifu lahu nafsan ilaa wuscahaa qofku waxa taagteeda mahana wax kale ilahay kuma kallifo ciddii soonka awoodda ayaa soonka lagu waajibiyey laakiin ciddii aan soonka awoodin oo safar ay safar tahay aan u awoodin maalan ama cudur ay qabto iyo xanuun ay xanuunsan tahay aan u awoodin maalinta ramadaanka inay soonta laguma waajibin ee waxaa loo dibdhigay maalmo kale loo dibdhiga ilahay marka wuxuu yihi faman kaana ciddii ahaatay minkum xaalay idinka idinka mid tahay mariidan mid bukoo xanuunsan ow calaa safarin ama safar dushii fa ciddatun waxaa u qadaran ee fa aftara afura hadduu sa afurin maalmo kale laguma le soo maa ee fa aftara afura fa calayhi kaas korkiisa waxaa ahaaday ciddatun tiro min ayaamin maalmo ka ahaatay ukhara kale maalmo kaleo maalmaha ramadaanka aan ahayn inuu soo qalleeyaa laga rabaa oo uu buuxiyo tiradii bishii ramadaanka oo waajibka ahayd intii uu musaafirka ahaa oo saas darteed ugu afuray ama intii uu xanuunsanaa xanuunka dartiisa ugu afuray wa cala aladiina kuwii korkoodana waxaa ahaaday yutiiquunahu soonka awoodaayay dhowr qira'a ku jirta qiraayinkaas waxaa ka mid ah qiraa'adan yutiiquunahu soonka awoodaayey korkooda waxaa ahaaday fidyatun fidye ayaa ahaatay fidyadu waa maxay dacaamu miskiinin miskiin dacaamkiis iyo cunadiis ayaa korkooda ahaatay ayaddan waxay ka warramee sida saxiixaba ku jirta arrin waagii hore jiri jirtay laakiin waagii dambe la nasakhay oo aayadda ayaddan ku xigta lagu nasakhay sida salama ibnul akwac ou sheegay sida saxiixeynkaba ku jirta salama ibnul akwac oo saxaabadii nabiga ka mid a wuxuu yihi xilligii hore oo ramadaanka la soo dejiyey waajibintiisa dadka khiyaaraa la siiyey dadka soomi kara laftirkooda khiyaaraa waagi hore la siiyey hal mar waajibinta soonka la waajibiya lama soo dejin waagii koobaad dadka khiyaaraa la siiyo waxaa khiyaar loo siiyey iyagoon musaafiriin ahayn oo aan bukin oo muqiimiin ah oo soonka awoodi kara a waxaa khiyaar loo siiyey inay soomaan iyo inay soonka iska daayaan oy afuraan laakiin beddelka maalintaas ay afureen ay iska bixiyaan qof quudintiisa qof iska quudiyaan miskiin ah ay quudiyaan labadaasaa la dooransiiyey waagii dambena dooransiintaas waa la nasakhay oo waxaa lagu nasakhay ayadda noo imaan doonta faman shahida minkum shahra falyasumhu ayaa lagu nasakhay waagaas wixii ka dambeeyey qofkii cudurdaar la mooye qof aan cudurdaar lahayn maalin ramadaan inay wax cunto ama ay wixii lagu afuraayo ay la timaado waa laga xarimay ilaahay marka wuxuu yidhi wacala aladiina kuwii korkooda waxaad yutiiquunahu soonka awoodaye ee afuraayey fidyatun fidya korkooda ahaata furasho inay la yimaadaan waxaa kaloo jirta qiraa'o kale oo ah wacala aladiina yudawaquunahu ibnu cabaasaa aqriyey ee yukallafuunahu lagu mashaqaynayo soonka oo kuwaasu yeeyihiin waa islaanta waayeelka ah iyo odayga waayeelka ah soonku uu dhib ku yahay iyo islaanta uur kale iyo midda ilmaha nuujinaya oo soonku dhib ku yahay kuwaasaa laga hadlaa hawri haddii se kuwaasaa laga hadlaa la yidhahdo ayaddu mansuuqa ma ah se kuwaas markay soonka dhibsadaan oo soonka uu ku cuslaado way afuri karaan waa u bannaanta laba ka mid ah oo labada qofoodo waayeelka ah waxaa laga rabaa soo qallayn maahane waxaa laga rabaa waa fidyo kuwan laakiin kale oo islaanta uur kale iyo islaanta ilmaha nuujine fidye ma laga rabaa mase waxaa laga rabaa qallaa laga rabaa waa lasuu khilaafsan yahay sida saxiixaana waa in fidye laga rabo culamada qaarna waxay dhhen wacala aladiina yutiiquunahu kuwii soonka awoodaye maca mashaqatin mashaqo maceed ee afuray fidyatun kuwaas korkooda waxaa ahaatay fidya oo markaas waxaa soo gudageli kara laftirkooda kuwii hadda aan sheegaynay oo ama waayeelka ahaa ama xanuunsanaa xanuun aan caafimaadkiisa rajo laga qabin dadkii ilmaha nuujinaya gabdhihii ilmaha nuujinaya ama uurka lahaa wacala aladiina kuwii korkooda waxaa ahaaday yutiiquunahu soonka awoodaya fidyatun ayaa ahaatay dacaamu miskiinin miskiin cunadiis ayaa korkooda ahaatay dacaamkaana waa un miskiin in la quudiyo wixii lagu quudinaya culimadu waa isku khilaafeen laakiin wax uun miskiin ku filan waa inaad bixido ama miskiinkii aad mar caloosha u buuxido faman tatawaca ilahay marka wuxuu yihi ciddii kororsata khayran khayr oo hal maskiina laga rabay quudintiisa laba maskiin quudis maalan ama maskiinkii wixii ku filaa ka badan siida fa huwa kaasi khayrun lahu fa huwa tatawucaasaa khayrun lahu qofkaasu khayr badan wa an tasuumuu inaad soontaanaana khayrun lakum adinka idin khayr badan waa laydin khiyaar gelisha adinkoo soonkii soomi karaa markii hore laydin khiyaar gelisha laakiin yaa labadooda fadli badan inaad soonto iyo inaad bedelka soonka inta iska daydo aad bedelka soonka bixido fidyo bixido labadooda ilahi wuxuu yidhi waxaa khayr badan inaad soontaan wa an tasuumuu ay soomukum soomkiina khayrun lakum adinka idin khayr badan in kuntum hadaatiin taclamuuna kuwo wax og iyo khayrka soonka uu leeyahay soonka wax kale kuma aadnaan doorsateen darsigeenniina maanta halkaas noo joogo wallahu subxaana wa tacaala calaa waclamu billahi altowfiiq